asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khayrta qiimaha laha wadanaga dhoxlidhay meel kasta oo daliyid badbaad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga ee somali diaspri news dot com kuna soo dhawaada war ruuxii dal iyo dibadba idin ka helnay habeenkan caawa warkana waxaa idiin soo tubinaya anigoo maxamed xasan daacada qodobada warka maanta waxay hotel ambasador ee magaalada hargeysa ugu sameeyeen qada sharaf garad jaamac garad ismaaciil ducaale oo ka tirsan madax dhaqameedka somalilan gaar ahaana gobolka sool maxbuus rasaaseeyey ciidanka jeelka weyn ee magaalada hargeysa iyo khasaare dhimashiyo dhaawac leh oo ka dhashay dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaa dhacdadaasi ku sifaysay in ay tahay isku day fashilmay xukuumadda somalilan ayaa u quuskaysa kooxaha nabadiidka ah digniin kama dambays ahna u dirtay kooxa ay ku tilmaantay in ay qasoodayaal ka yihiin dalka cali khaliif galaydh ayaa maanta ka degay degmada taleex wararka ayaa sheegaya in xaaladu kaxsan tahay kadib markii la sheegay in ka tirsan militariga somalilan ay magaalada ku waajahan yihiin amisom oo beenisay in shalay magaalada buloburde lagaga dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya ka howlgala ee amisom xisbiyada mucaaradka somalilan madasha wadatashiga ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja iyo saxaafadda somalilan ayaa maanta kulan ay hargeyso ku yeesheen ku shaaciyey xulafo dhinacyadaasi ka tirsan oo difaaci doonta xuquuqda xorriyatul qowlka waxay cambaariyeen xadhigga xukuumaddu kula kacdo xarumaha warbaahinta iyo wariyayaasha akhyaarta qiimaha wadanaga dhexdheeda intaasi waa warkayga oo kooban haatana kusoo dhawaada warkayagii oo fidsan hal askari ayaa ku dhintay mid kalena waa dhaawacmay kadib markii nin ka tirsan maxaabiis barcabadeed ah oo ku xidhan jeelka weyn ee hargeysa uu taxshiirad ku furay askarta duhurnimadii maanta dhowr maxbuus ayaa wararku sheegaya inay la soo baxeen taasolodo ay ku dhexayseen gudaha xabsiga oo aan la garanayn qaabka loogu gudbiyey waxaanay xabada ku rideen askartii ilaalada xilligaas ku jirtay maxaabiista burcabadeed nibadii argagixisada u xidhan ayaa gacanta lagu dhigay kadib taxshiirad ay iswidaarsadeen ciidanka ilaalada xabsiga dhinaca kalena wasiirka cadaaladda somalilan ayaa arrintaas ku tilmaamay in ay tahay isku day fashilmay waxaanu yidhi waxaa wax u dhaceen kolley isku day baa ka dhacay xabsiga hargeysa maxaabiis xarig dheer ku culus dabiyo culus u xidhnaa ay isku dayeen in xabsiga hargeysa ka baxaan saacadda markay ahayd malaa ilaa saddexdii oo rubcla meelaha ama labaatan la ayay aruushikaasi bilaabmay sida muuqataa baastolad baa gudaha ugu gasho loogu geeyey inta horta ilaa imaka la hubo oo ay adeegsanayeen tiradooduna ilaa afar bay gruubkaasi ahaa saacaddaa laga soo furay qolkii ay ku xidhnaayeen iyagoo laleeyo bi ay dhaansanayaan dabeedna iyagoo baastoladii adeegsanaya kasoo furkii laga soo furay meeshaa ayay waa xilligaa qadooyinka iyo waxaasina dhadhamaadiyo inuu dadku u soo socdo xabsiga gudaha loogu geeyo oo albaabka dhexe la ma garanaysaa socodku qadageynta iyo walka qaadidu ay socoto ayay ku beegeen waana sida aanu dareensannahay lala shaqaynayay oo dad xabsiga kolley gudihiisa ciidanka ka shaqeeya ah baa operationka qayb ka ah baaristuna waa socotaa wax walba baaristaa lagu xaqiijin insha allahu halkaa waxaa ku dhintay hal askari oo ciidanka asluubta ah laba dibadda ka joogayna waa ku dhaawacmeen horta mid waa ku dhaawacmeen dibadda markii ay ka baxeen gidaarka qaar fadhiyo dibadda fadhiyo oo ay raastii sii mariyeen baa jira ilaa afar xabadood bay ka rideen halkaa dabadda qaarna gudahay ka soo bilaabeen nasiib wanaag waxaa ah inaan habistii dabadda u baxday midna aanu maka maqnayn oo dhammaan gacanta lagu wada dhigay iyo dad loo tirinayay inay dabadda kala shaqaynayeen intaba gacantaa lagu hayaa wixii tuhungalay ee ciidankaana ilaa imaka qaar baa baarista ku socotaa howlgal kulley dee baaristiisina bilaabantay ka hordegiisina aan isleeyahay waa lagu guulaystay oo kol haddii aanay haabista operationkoodii maanta aan la lahayn intay ma garanaysaayen howlgalkaa ka furiyeen xabsigabay ku nabad galeen taas horta ilaahay mahadiya howlgalkiina sidaasaa loo dhiciseeyey oo ma garanaysa looga hortegey baaristiina gacantaa lagu hayaa waxaan taasi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii askarigii ku dhintay xabsiga ee howlgalkaa ku dhintay samriiban allah inaga siiyo oo hawl qaran ayuu ku dhintay labada askari oo ku dhaawacmayna sidaas leeg ilahi waxaan uga baryaya inuu ka dhigo maxaan ku idhaha caafimaad degdega uu ku siiyo ka kiciyo nabarkaa gabdaro intaasay horta runtii warkaynu ilaa imaka bixin karayna waa ilaa intaa staas waa axaabiistan biyo ulasu xidhan burcadbadeed qaar u xidhan iyo argagixiso qaar u xidhan ba waa leeyihin
beesha koonfurta hargeysa ayaa maanta waxay hotel ambasator ee magaalada hargeysa ugu sameeyeen qada sharaf kara jaamac garaad ismaaciil ducaale oo ka tirsan madax dhaqameedka somalilan gaar ahaana gobolka sool xafladan oo si heer sare loo soo agaasinay ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiiro xildhibaano cuqaaro salaadiin iyo dad aada u tiro badan oo ka socday qeybaha bulshada waxaana halkaasi ka hadlay wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne siilaanyo sida wasiirka gaashaandhig cadami arrimaha gudaha cali waracade iyo xaaji cabdiwaraabe oo ka tirsan golaha guurtida ee somalilan waxaanay dhammaantooda iska daba mareen soo dhaweyn kal iyo laaba oo ay ku soo dhoweeyeen garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale dalkiisu hooyo ugu dhabaytiina waxaa xafladda ka hadlay suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir waxaana uu kusoo dhaweeyey garaadka dalkiisa iyo dadkiisa isagoo tilmaamay inaanu garaadku marti ahayn laakiin uu kusoo noqday dalkiisii oo uu muddo ka maqnaa waxaana hadaladii suldaanka ka mid ahaa jaamac anugu uma qabo inaan ku soo dhaweeyo hargeysa waana hooygiisii waa deegaankiisii oo halkuu dhashay iyo dadku la dhashay unbuu dhexyi garaad waxaa ku leeyahay waa kugu hambalyeynayaa arrintaa aada soo hindistay inaad noo timaado wixii aada noo soo noogu maqnaydna waad noo sheegi faa'iidadeeda kasoo marka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waxaana waxaa sidoo kale gabagabadii halkaas gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay garaad jaamac garaad ismaaciil uu ka mahad celiyey habka maamuuska sare leh in loogu soo dhaweeyey isaga oo sheegay in aanay in aanu ahayn marti laakiin uu aada ugu mahadnaqayo dadkiisa iyo sida aadka qiimaha u leh ee loogu soo dhaweeyey magaalada hargeysa waxaanu yidhi الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا salaadiinta ugu horeeyo suldaanka guud ee biloweynta somalilan haddaan hoosu dhaadhacana beesha garxajis salaadiinta kale ee garab joogta culimaaudiinka iyo cuqaasha golaha xukuumadda golaha guurtida oo xaaji buu inagala fadhiyo saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay baa horta mahadda koowaad iskale alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta inteennan isu keenkeenay halkana aynu isugu nibi maanta waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa lagu mahadnaqa ah haddaan intaa ka gudbo waxaan marlabaad u mahad celinayaa beesha ciidagale ee beelaweynta ah sida sharafta leh ee qiimaha leh ee walaaltinimada leh ee tolliimada leh ee kalgacal kale ee caloosha furan aad noogu soo dhowayseen idinkoo suldaankii idin horkacayo guud magaalada hargeysa aad iyo aad baan idinka mahad celinaya raggaa idin mahadnaqaya waxaa weeye suldaan waa beeshii harti oo dhan wey cuqaashii iyo guurtidii laascaanood ka timi waa ku jirtaa intii halka joogtayna waa ku jirtaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin haddaan intaa ka gudbo waxaan u malaynayaa horaan anigu u sheegay siyaasi anigu ma yihi oday dhaqameed baana garajaama garaa ismaaciil baan sidaad sheegteen siyaasaddana waxaa iskale ciddii loo doortay ee loo igmaday annaga waajibkayo waxaa weeye dadka inaanu barcad isu marinno meel kastoo ay joogaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha waa waajibna saaran weeye saddex bilood ka hor waxaanu joognay jigjiga jirkii qoomiyadahaanu ka qayb galay meel afka soomaaliga lagaga hadlay ahayd
جيت معارض سوماليلاند مدشة wadtashiga ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyo saxaafadda Soomaaliland ayaa maanta kulan ay hargeysa ku yeesheen ku shaaciye xulufad dhinacyadaasi ka tirsan oo difaaci doonta xuquuqda xorriyadda qowlka waxaa cambaariya xariga xukuumaddu kula kacdo xarumaha warbaahinta iyo wariyeyaasha fadla sacuud oo ku hadlaysay afka xisbiga mucaaradkii wicid ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada xulufada wadajirka ah ay u aasaaseen saxaafad ee ka kooban mucaaradka saxaafadda iyo bulshada rayidka ah waxaanay sheegtay in arinta ugu weyni tahay xukuumadda somalilan oo shirkadaha isgaarsiinta ku amartay inay websaydyada ay xidhaan iyadoo wargeysyadii ay xayiri yihiin oy salka ugu weyn aanu maxay ahayd aanu ka dhignay tacadiga ugu waaweyn ee maanta ka dhacay ee ah inaa websiteyadii iyo joornaaladii inaa maxaahayd lagu khasbo shirkaduhu inay xidhaan waxa kale ee maxay ahayd nagu kaliftay maanta waxaweyn dadkan fara badan ee xidhan ee ama dhalinyaro ha noqoto ama maxay ahayd suxufiyiintii ha noqoto waa wax maxay ahayd caalamka oo dhan laynaga cambaaraynayo meel kastana ay maxay ahayd magacxumada iyo dhagxumada somaliland maanta ay ku taagan tahay ay dhinac walba ay ka dhacday taasoo aan u adkaysan weynay oo nagu noqotay maxay ahayd bar madow maalin madow sanad madow afar sanadood oo ay dowladanu joogtay oonu maalin kastaba tacadigeedii aanu u dul qaadanaynay oo ay dadweynuhu laftarkoodu ay waxala waxay ka qabtaan markay waayana ay iskaga aamuseen maanta waxaanu waa cusub baa inoo bilaabmaya insha allah bismillaahi kariim annagoo iswada kaashanayna oo aanu doonayno muwaadiniinta somalilan guda iyo dibadba halkay joogaan inay nala qaataan xulufadan aanu maanta halkan ka asaasi doono cabdirashiid riyaraac oo isna ku hadlayay afka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isna cabaariyey caburinta saxaafadda horta waxaanu dee u sheegaynaa shacabka iyo iyo saxaafaddaba in xukuumaddanu ay sharcigii dalka iyo dastuurkiiba ku tumatay maalin walba qodob baa la jebiyaa subaxii waagu beryaba marka maanta waxaynu u fadhinaa qodobka labiyo soddonaad oo saxaafadda ka hadla iyo qodobka siddeed iyo labaatanaad oo xaqa dacwadda qofka bini-aadanka ahi inuu dacwoon karo oo dacwad loo ogolaado marka taa laga gudbo waxaanu runtii cambaaraynaynaa codeer ku cambaaraynaynaa xadhigga iyo caburinta iyo cagajuglaynta lagu hayo saxaafadda hadda ay ugu dambeeyeen labadan jaraa-id iyo websaydadan hubaal iyo haatuf oo websaydyadiina laga xidhay iyagiina la xidhay dadkii lahaana qaarna la xidxidhay oo lasoo daayay qaarna loo cagajuglaynayo in iminka la xidxidho la doonayo aada iyo aad baanu u cambaaraynaynaa waxaanu kaloo cambaaraynaynaa cagajuglaynta iyo hanjabaadda ku dhacda ganacsatada hodheelada leh ee la yidhaha hodheelkiina ma kiraysan kartaan oo waxba kuma qaban kartaan shirar laguma qabsan karo marka codeer baanu ku cambaaranaynaa sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maxamed xaashi cilmi oo ka tirsan madasha wadatashigai doosida qaranka iyo kutamiyo ku-xigeenka ururka soja oo xukuumadda ku safeeyey mid aan u kala aabayeedayn dastoorkii dalku dhigtay xukuumadda somalilan ayaa soo saartay digniin ay uga digayso kooxaha ay ku sheegtay inay nabaddiid yihiin oo dalka qas ka wada waxaana war saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda lagu shaaciyey warkan isaga ah waxaana u dhignaa sida tan qodobka tobnaad ee dastuurka somalilan waxa uu qeexiyay inay somalilan tahay dal aqoonsan kuna dhaqanta axdiyada qaramada midoobey iyo qaanuunka dawliga ah waxaanay tahay dal aaminsan in khilaafka dawliga ah lagu xalilo dariiq nabadeed iyo wadahadal waxaanay aaminsan tahay dhowrista suuxdimaha dalalka kale sidaa darteed somalilan marnaba ogolaan mayso in lagu soo xadgudbo suhdimaha ay leedahay ee ay la leedahay dalalka kale mana dhacayso ayaa lagu yidhi qoraalkaas laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan in dad qaswadayaal ah oo nabaddiid ahi ay ku andacoodaan in ay gudaha somalilan ku qaban doonaan shirar xaaraan ah oo aan ogolaansho ka haysan xukuumadda somalilan mana dhicin mana dhacayso ayaa layidhi in cid kale cadaadis ku saarto xoojinta dhaqdhaqaaq maamul fidin iyo sugidda nabadgelyada shacabkeeda meel kasta oo gudaha somalilan ah sidaa darteed baa layidhi xukuumadda somalilan waxay ka codsanaysaa dalalka jaarka ah iyo ururada caalamiga ah inay ka digtoonaadaan gacansiinta abaabulka shirar ka dhan ah qarannimada iyo israacsanaanta dhuleeda ee somalilan iyo in la ixtiraamo suhdimaha caalamiga ah iyo qarannimada dalka sida ay somalilan u ixtiraamta ayaa layidhi una aqoonsan tahay suhdimaha dalalka jaarka ah hal askari ayaa ku dhintay mid kalena waxaa ka soo gaaray dhaawac kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee caasimada hargeysa ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga hase yeeshee waxaa lagu guulaystay in dib loo wada qabqabto maxaabiistaas xukuumadda somalilan ayaa ku tilmaantay dhacdana isku day fashilmay sidaana waxaa sheegay wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed aydiid wararka naga soo gaadhaya magaalada taleex ayaa sheegaya in goor dhoweyd ay ka soo degeen magaalada taleex koox ay hogaaminayaan cali khaliif galeedh iyo cali ciise oo ka mid ah kooxo qas ka wada magaalada taleex ee somalilan wararka hordhaca ee kasoo baxaya kooxdani sheegayaan waxay kasoo kici tibeen magaalada muqdisho waxaanay wateen diyaarad khaasa oo ay usoo kaxayseen sidii ay uga bilaabi lahaayeen ololo siyaasadeed kaasoo ka dhashay hinaaso ka dhan ah howlgalkii ciidamada qaranka somalilan ay dhowaan ku tageen magaaladaasi cali ciisiye cali khaliif galeydh ayaa la sheegayaa in ay wadaan qalalaasa siyaasadeed iyo dagaalo lagu hoobto oo gardarro ah iyadoo somalilan inta ay uga digtay in kooxaha nabadiidka ahi ay hogaaminayaan faragelin ay ku sameeyaan xuduudaha somalilan gudaheeda dhanka kale ciidamada somalilan ayaa maanta la sheegaya inay ku ruuqaansadeen dhinaca magaalada taleex waxaa kaloo ay wararku tilmaamayaan in dadka ay cabsi la soo derisay taasoo ku aada suuragalnimada in lagu kor dagaalamo saraakiisha ciidamada jabuuti ee kamidka howlgalka amisom ayaa beeniyey warar ka soo baxay al-shabaab kaasoo ahaa dagaal shalay ka dhacay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan inay ku direen taliya ku-xigeenka ciidamada amisom ee gobolka hiiraan afhayeenka howlgalada al-shabaab sheekh cabdicasiis abumuscab oo ka hadlayay dagaalkii shalay ayaa sheegay in ciidamada jabuuti ku dileen inay ciidamada jabuuti ka dileen taliya ku-xigeenka ciidamada oo magaciisa ay ku sheegeen korneyl guuleed abumuscab ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen buuro burde khasaare kasoo ay khasaare ku gaadhsiiyeen ciidamada jabuuti sida uu hadalka u dhigay taliyaha qaybta afraad ee ciidamada jabuuti taliyaha qaybta afraad ee ciidamada jabuuti korneyl cabdiraxmaan cabdi ayaa sheegay inaanay jirin warka ka soo baxay al-shabaab isaga oo sheegay inaanay ciidamada jabuuti ka mid ahayn sarkaalka ay magaciisa sheegeen bulabuurde oo ka mid ah deegaanada ay ku xooganayeen al-shabaab ayaa bartamihii bishii ina dhaabtay ee maarij ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyadoo wadooyinka laga soo gala degmadaasina ay ku sugan yihiin al-shabaab iyaga oo gebi ahaanba go-doomiyey magaalada bulabuurde ee gobolka hiiraan akhyaarta qiimaha aawada nagala xidhiidha guud ahaan intaas waxaanu kusoo gebagbeynanaa war wixii dal iyo dibadba idin ka helnay habeenkan caawa warkan caawa waxaa idiin soo tabiriyaano maxamed xasan daacada waxaa laidinkaga tegayaa heestii heestii baalgore haldhaa waa codadkii macaanaa ee allah naxariista jannaha ka waraabiye axmed moogan liibaan kulanka ka xigo hortii waxaan idin leeyahay hehe
Thank you.